kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybtii adeqoiieeantodobaad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan uga hadli doonno muhiimadda adeega caafimaad ee bulshada iyo xiriirka ka dhexeeya caafimaadka iyo ciyaaraha in dad badan oo bulshada ka mida ay helaan adeega caafimaad oo waxtar leh waxay muhiim u tahay caafimaad qabka iyo horumarka bulsho walba sidoo kale in badan oo bulshada ka mida waxay si weyn u daraysan tahay muhiimadda ciyaaraha u leeyihiin caafimaadka jir ahaaneed iyo maskixiyan ee qofka ciyaaraha waxay qayb ka qaataan awoodda shaqo ee qaybaha jirka iyagoo gacan ka geysta in jirku awood u yeesho in laga hortago cudurrada qaar sida sokorta dhiikarka kalestaroolka romatismka stareeska iyo cudurro kale oo badan
waa sidaas maxamed haddaba si aan wax badan uga ogaana adeega caafimaadka ee bulshadu hesho waxaan la xiriirnay agaasimaha guud ee isbitaalka banaadir doctor fartuun shariif maxamed oo aan ugu horreyn weydiinay inay faahfaahin naga siiso horumarka iyo howlaha muhiimka ee uu hayo isbitaalka banaadir iyo adeegyada muhiimka ah ee isbitaalku uu bixiyo waa mahadsan tahay adeegyada isbitaalka banaadir uu bixiyo waa adeega muhiim u ah dalka oo dhan gaar ahaan hooyada iyo dhalaanka isbitaalka wuxuu u shaqeeyaa caruurta u nugul weliba nafaqa darada cudurada faafa sida isolationka qeybaha laysku dhaho oo jadeecada iyo hiiqdheerta cudurada looga hortagi karay tallaalka ay soo ritaan haddii aan hooyooyinka aysan talaalin caruurta sidoo kale isbitaalka shaqada uu qabto waxaa waaye in uu xarun u yahay dhammaan isbitaalada kala duwan ee dalka ay usoo xawilaan xaalaha xaaladaha adag ee hooyada hooyada ku adkaata foosha hooyada caadi u dhaleesa waxaana ku xiran kubnaan kun hooyo oo sanadkiiba kastaba ku dhala agaasimo fartuun sidaacad isbitaalka dhowaanahan horumar aada weyn ayuu sameeyey waa maxay falcelinta aad ka heshaan bulshada iyo hay-adaha dowladda runtii aada u mahadsantihiin isbitaalka wuxuu hoostagaa wasaaradda caafimaadka waa isbitaal dooli ah runtii kaalin aada u weyn ayuu bulshada uga aadan yahay dabcan sanadihii lasoo dhaafay ee wasaaradda caafimaadka isbitaalka ay gacanta ku heysay waxaa muuqatay bulshadana ay markhaati ka tahay in horumarada maalin maalin ka dambeysa uu soo kabanayay adeegyadii horey xilligii barisamaadkana ay dib ugu soo noqonayaan alxamdulilah runtii falgelin aada u fiican ayaa bulshada ka helnay oo runtii ay nagu dhiirigelinayaan ay nagu garab joogaan hadday ahaan lahayd adeegyada isbitaalka uu bixiyo in isbitaalka kabasitigiisa sariiraha markii isbitaalka dib wasaaradda ilo wareegeysay sariiro aada u kooban dhaqdhaqaaqiisa aada ayuu u yaraa maantana shan boqol oo sariir ah ayaa bukaanada ay seexan karaan waxaa dib u howlgelinay saaladii qaliinka oo runtii qaliimada kala duwan sameyneysa hooyada dib u dayactir ku sameynay isbitaalka qeybihiisa kala duwan sida qeybta caruurta la seexiyo qeybta isbitaalka wuxuu gaar u leeyahay qeybta c t c da ama colera treatment center oo shubanbiyoodka waxa u ah xarun u ah wuxuu leeyahay isbitaalka t b center wuxuu leeyahay qeyb oo r t oo kaysaska h i v ga ay clinic dawo ka qaataan dhammaan marka adeegyo muhiim u ah wuxuu leeyahay xaruntii talaalka oo m c h ka maada anjaliga dhammaan e b i-da talaalada kala duwan oo vaccine preventable diseaseska looga hortegi karay ayaa ka baxa oo hooyooyin badan iyo caruur badan ayaa ku xiran sidoo kale qeybta isbitaalku ku xoogayaan waa antenatal careka hooyada xiliga uurka la socodka gaarka ah ee bukaan socod ahaan u imaadaan sidoo kale xiliga uurka waxaa lagala taliyaa vitaminiska waxaa lagala taliyaa soo noqoshadii afarta xili oo la dhaho visit one visit two visit three iyo visit four also visit five oo hadda lagu soo kordhiyay la socodka hooyada taasoo ahmiyadda aan u saareyna talaalkana uu yahay in dhimashada hooyada iyo caruurta maternal mortality rateka iyo nenatal mortality rateka dalka aan hoos u dhigno ayna tahay hadafka wasaaradda caafimaadka ee leedahay lagu gaari karo in horumarka beri caruurta dhalanaysa ay noqdaan caruur badqabta waa maxay caqabadaha haatan isbitaalka banaadir haysta iyo guud ahaan nidaamka caafimaadka ee dalka sideese is leedahay arrintaasi wax waa looga qaban karaa aada u mahadsan tahay runtii waad dareemi kartaa isbitaal public ah oo kabasitigiisa shan boqol oo sariir ah haddana adeeg free health service bixinaya in caqabadaha sablaygu u baahan karo midisiinka u baahan karo waxyaalaha kale u baahan karo oo hadday ahaale qalqalabyada medical equipmentiga dhammaan waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin maintenancy waxay u baahan yihiin marwal bukaanadii oo korarka bukaanka oo runtii aada uga badan intii la filayay hadday ahaan lahayd bukaan socod iyo bukaan jiif intooda badan bukaan imaaday isbitaal dowladda ma dhihi kartay sariirihiiya buuxo waxaa ku qasban tahay in weytin la geliyo emergencyga ama tree ageka ay waqti dheer joogaan caqabadaha xagga oo sublyigeska waa waxa ugu badan maadaama oo donationka iska yaraadeen dee donor fatigna uu jiro oo maalin walba aan hay-ad aysan ku garab taagnaaneynin dabcan isbitaalka wasaaradda caafimaadka ayaa garab buuxa noo ah iyo dowladeena haddana saasay tahay caqabado way jiraan oo in isbitaal intaas la eg baaxadiisa oo one kilometer square ah number intaasoo kale hadda last year waxaan qabanay ga laba boqol iyo toban kun oo bukaan socod iyo bukaan jiif isugu jiro maamulka isbitaal banaadir ahaan ma jiraa xiriiro isbitaalku uu la leeyahay isbitaalada caalamiga ah ama hay-adaha caafimaadka ee caalamka
yes way jirtaa isbitaalka maadaama uu yahay isbitaal public ah horta waxaan toos ula shaqeynaa wasaaradda caafimaadka dabcan wasaaradda caafimaadkana waxay leedahay saaxiibada hay-adaha oo wadanka caafimaadka donor fanka saboodka u sameeya kuwaasna waxay yacni si toosa u yimaadaan isbitaalka oo visit kasta oo la sameynayo madaxda ugu sareysa hay-adaha markay yimaadaan hadday ahaan lahayd hay-adaha sida w h o oo kale hay-adda unisef oo kale oo caruurta si fiican garab u siisa sidoo kale hay-adaha u n f b a oo qeybta maternatiga si fiican nooga saboodgareysa sidoo kale waxaa jira hay-adaha i r c waxaa jira hay-ado badan oo runtii global fun oo ku xiran isbitaalka yimaada saboodna isbitaalka siiya sidoo kale hay-ad concern worldwide ayaa jirta dhammaan hay-adahaas kala duwan waxay noo soo maraan wasaaradda caafimaadka laakiin toos cilaaqaad ayaan leenahay wada shaqeyn fiican ayaan leenahay waa maxay qorshayaasha mustaqbalka dhow iyo kanfog ee isbitaalka banaadir isbitaal kasta wuxuu leeyahay istraatiijiyo shaqada hadda uu wadana uga gudbaayo sidoo kale wuxuu leeyahay visionkeena dhow insha allah waxaa rajeyneynaa in caqabadaha hadda isbitaal ku horgudban si oo laga turxaan bixiyo laga gudbo xalna loo helo haddii ilaah yaraaho aana gaarno isku filnaasho xagga dhaqaalaha ah isbitaalka oo abuurto dhaqaalo oo ka baxsan midka hay-adaha ee running costiga iyo saboodka mar walba doonarka banaanka ah inuu ka maarmi lahaa ilaa iyo xaj ama uu xataa qeyb ka mid ah isbitaalka uu soo saarto lagu dadaalo isbitaalka maadaama public uu yahay la gaarsiiyo tertiary level agabyada hadda ka maqan oo standardka oo c t c da m r i-ga hooyadii dhallaanka qaybaha kaloo u baahan yahay oo riveralka banaanka ah aan mararka qaar aan direyno aan ka maarano isbitaalkana oo runtii baahidiisii ee tusad uu dhammaystirto ayaa hiigsigeena dhow iyo midka fog ah ujeedadana waxaa waaye si aan wax qabtirno baahida hooyada iyo dhallaanka adeeg caafimaad ee u qabi karto wadanka qaarkood dibadda ay u aadaan in markaas aan u diyaarin kabasity isbitaalka uu xamili karo haddii ilaahi yaraah insha allah aad ayuu mahadsan tahay taasina waxay ahayd agaasimaha guud ee isbitaal banaadir doctor fartuun shariif maxamed oo barnaamijka tubta nabadda uga warbixinaysay muhiimadda adeegyada bulsho ee isbitaalka banaadir uu bixiyo
welina dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan uga hadlayno muhiimadda adeega caafimaadda ee bulshada iyo xiriirka ka dhexeeya caafimaadka iyo ciyaaraha waxaa sidoo kale inoo suuro gashay inaan waraysanno cabdulaahi cismaan yuusuf doctor naaji oo ah dhakhtar cudurada guud kana howlgala gacal booli clinic oo si gaara nooga warramaya muhiimadda ciyaaraha u leeyihiin caafimaadka waxaan ugu horeyn weydiinay waa maxay muhiimadda iyo faa'iidooyinka ciyaaraha u leeyihiin caafimaadkeenna iyo nololmameedkeenna runtii faa'iidooyin fara badan ayay caalamiitada iyo sbortisku ay u leeyihiin caafimaadka dhammaan da'da kala duwan ama da'aha kala duwan ee dadku ay jiraanba waxaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan haddii aan soo qaato waxa la yidhaahdo physical health oo ah dabcan caafimaadka jirka oo oogada kore marka qofka exercise uu sameeyo caalamitada iyo sportisku waxa ay xoojinayaan caafimaadka wadnihiisa iyo sambabadiisa kuwaasoo qayb fiican ka ciyaaraya inay sare u qaadaan qulqulka dhiigga oo kadibna ka qayb qaadanaysa inuu qofku maaragtay helo oxygen fiican iyo maaragtay sidoo kaleete waxay ka qayb qaadanayaan inuu helo qofka miisaan oo caafimaad qaba waxaa loo yaqaan healthy weight sidoo kale waxay yareynayaan riskiga ama khatarta loogu jiro inuu qofka qaado ama ku dhacaan cudurrada loo yaqaano chronic diseaseka ama cudurrada daba dheeraada ay kamid yihiin cudurrada wadnaha ku dhaca sida cudurka loo yaqaano strooga iyo cudurrada sokorta qaybteeda teebtuuga loo yaqaano iyo sidoo kaleeto ka hortagga kansarada intaasoo arrimoodba maaragtay physical healthy ayuu ka maaragtay ka qayb qayb ka yahay ama uu ka caawinayo qofka caalamitada sameynaya sidoo kaleeto waxaa iyadana qayb ka ah waxaa la yidhaahdo mental health oo ah dabcan iyadana calamitadu waxyaabaha ay saameyso ama qeybaha ay qofka ka caawinayso waxaa ka mid ah inuu qofka helayo maaragtay mood fiican ama dareen fiican yareynayso maarata waxa loo yaqaan stresskiisa iyo walaaciisa faraha badan murugada faraha badan waxaas dhan inuu maalmiitada ay yareyso sidoo kale qofka waxay siinaysaa waxa loo yaqaano self esteem xoojin fiican ayay u sameynaysaa dhinaca garashadiisa iyo iyo shaqada maskaxeed dhinaca shaqada waxaa kaleeto ay exerciska iyo almiitada ama sportska ay kaalin fiican ku leeyihiin ay hagaajinayaan hurdada qofka almiitadii qofka duu regular u sameeyo ama joogto u sameeyo waxay ka qayb qaadanaysaa inuu qofka helo hurdo fiican oo si ausan maaragtay hurdo uusan ku daahaynin yani maxaan ka wadaa raadin badan ayaana ka qaadayn dhaqso hore ka hurdaayo markuu sariirta tago sidoo kaleetana maaragtay hurdo macno leh oo dhadhan leh inuu seexanayo sababta dadka qaar waxaa dhici karta inay seexdaan habeenkii oo ay soo toosaan iyagoo aan weli daalan ama maaragtay hurdadii aanan ka boganin marka qofka exerciseka fiican sameeyey ama alamiitada ama sport activity-ga leh wuxuu ka helayaa hurdo oo maaragtay macaan oo jiifkeedana dhaqso helideedana ay fiican tahay maxay tahay in la sameeyo si loo hormariyo ciyaaraha dhalinyarada iyo dugsiyada dalka
aad baa umahadsan tahay horta si guud dabcan waxyaabaha muhiimka ah oo loo baahan yahay markii la rabo in la hormariyo sportis ama exercise activity waxa ugu muhiimsan waxaa loo yaqaano inclusive and engagement waxaa la in la sameeyo oo ah waxa inay noqdaan dadka oo dhan ay kasoo wada qaybgeli karaan dadkana lagu booriyo oo lagu dhiirageliyo inay sports activitieska ka qayb qaadan karaan oo la heli karo waxa la yidhaahdo waxyaabo kala duwan noocyo kala duwan oo sports ah oo qof walba oo maaragtay ka qayb qaadan karo xiise goonina leh oo suurtagelinaysa inay ka qayb qaadan karaan dadka xitaa qaba baahiyaha gaarka ah waxaa loo yaqaano intermural sports waxa la yidhaahdo oo tartamo maaragtay iskuulka dhexdiisa ah in laga sameeyo oo dadka dhan ay ka wada qaybgeli karaan sidoo kaleeto in la helo fursado kala duwan waxyaabaha loo yaqaano yani flexibility in la heli karo oo sportska qeybaha oo recreationalka ah tartamo oo iska maaragta baashaal ah ugu dambeyn doctore waa maxay farqiga caafimaad ee u dhexeyn kara qofka reere sboortiska ah iyo kan aan ciyaaraha ku lugta lahayn dadka exerciseka sportiska sameeya dhinaca muhiimadaha iyo fursadaha caafimaad ay haystaan iyo waxa ay ka caawinayso taas bedelkeed ama cagsigeed waxa ay ay ay sidoo kaleeto maaragtay culays ka la kulmaayo dadka aanan u badnayn inay sameeyan waxa la yidhahdo physical activity ama wax dhaqaajin jireed exercise ama almiito ama wax la xiriira inuu qofka muruqihiisa ka shaqaysiiyo farq weynaa u dhexeeya dabcan dadka oo maaragtay aanan caalamiitada iyo sportska qayb ka ahayn waxyaabaha ugu badan oo dabcan culeysyada ay riskiga ugu jiraan waxaa ka mid ah cudurrada ku dhaca maaragtay wadnaha iyo xididada cudurrada sokorta iyo dhiikarka oo dhammaantood ka dhasha miisaanka oo qaldama maadaama qofka uu inta badan iska fadhiyo uusan shaqo badan qabanaynin maxaa la yidhaahdaa lamiitana samaynaynin wixii uu cunayna ay dhici karto inay maaragtay jirka ku dul aruuraan kadibna ay abuuraan fursad ay siiyaan cudurrada waaweyn ee chronic diseaseka loo yaqaano kuwaasoo maaragtay hadhow qofkii khatar gelin kara noloshiisa aad ayuu mahadsan yahay kaasina waxau ahaa doctor cabdulaahi cismaan yuusuf doctor naaji oo barnaamijka tubta nabadda uga warramayey muhiimadda ciyaaraha u leeyihiin caafimaadka bini'aadamka intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka tubta nabadda oo halkan ay idinkala socodsiinayeen maxamed salaad cismaani anigoo ah faa'ise cabdi warsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiinna idinkoo noogu soo hagaajin karaa barta aan ku leennahay facebook oo ciwaankeennu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambaysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefannada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhegaysanaysaan